doorashooyinkii ka dhacay somalilan saddex iyo tobankii bisha noofembar ee aynu ku jirno ee madaxtooyada iyo xisbiyadii awrada loogu tartamayey waxay ahayd doorasho aad u miisaanleh oo culus marka la eego nooceeda waa doorasho isku sidkanayd oo hal mar loogu wada tartamayey xisbiyadii iyo ururadii laga rabay in laga soo dhex doorto saddexdii xisbi qaran ee tobanka sanne ee soo socda somalilan siyaasadeeda majaraha u hayn lahaa sharci ahaan sidoo kale waxaa ku sidkanayd doorashada ugu culus somalilan oo aata loogu tartamo kursiga ugu sarreeya somalilan ee madaxweynenimo taas oo ay ku tartamayeen saddexda musharax ee xisbiyada waddani kulmiye iyo wicid inkastoo dad badani ay ka warwarsanaayeen miisaanka ay doorashadu leedahay maalintii codayntuba waxa shacabku ay muujiyeen qaangaadhnimo siyaasadeed iyo dimuquraadiyadeed iyo sida ay u fahamsan yihiin xaqa dastuuriga ah ee ku xadidan keliya in codkooda ay nabadgelye ku dhiibtaan iyaga oo ilaalinaya nidaamka iyo xeerarka u degsan habka doorashadu ay qabsoomayso taas oo shacabka somalilan ay ku muteen ammaan iyo bogaadin sida uu sheegayo aqoon-yahan maxamed muuse oo degan magaalada hargeysa waxay suuntaysaa in doorashooyinka somalilan ee dimuquraadiga ah ee muddadaasi dheer soo jiray ay yihiin qaar la ysku hadlayn karo tusaalena u noqon kara guud ahaan qaaradda afrika iyo caalamkaba gaar ahaana ummadda soomaaliyeed in xalka dimuquraadigii uu yahay mid la ysku hadlayn karo lana tijaabiyey somalilan ay tahay tusaalaha ugu wacan ee lasoo qaadan karo marka waa horumar aada u ballaadhan oo ku dayasho mudan guud ahaan somalilan waxaa hanaanka xisbiyada badan iyo nidaamka dimuquraadiga ahi uu ka hana qaaday sanadkii labadii kun iyo labadii bishii disembar oo doorashadii ugu horreysay ay dadka reer somalilan u dareereen kuna soo doorteen golayaal deegaan iyo xisbiyo haddaba maxay somalilan uga dhignayd oo ay u tahay marka la eego doorashadani waa kan anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalada sonsof waxaan ku sifayn lahaa doorashadan ka dhacday somalilan dee dimuquraadiyadii oo ka hana qaaday somalilan oo runtii ah dee in macnaha muxuu ahaa dee doorashadoodii ay si fiican u qabsadeen waxaan kaloo ku sifayn lahaa waa doorasho intaasoo somalilan ka jirtay ka dhacday oo runtii dee madaxweyneyaal ay isugu dhiibeen si qor isugu dhiiba ay isugu dhiibeen taladii dalka iyadoo aanay deera deera hirdiin taasi waxay ku tusaysaa dee dimuquraadiyadda ka hana qaaday somalilan marka waxaan qabaa kolley dhinahaasoo dhammi waxa weeyaan un maanta waxaynu ku faano oo dee dalku uu magaranaysa inuu horumar ku gaadho oo waxyaabaha dalkaynu aadka ugu horumarsan yihiin ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinku waayo dadkaynu intaa soddonkaa sannadood ay jirtay somalilan waxyaabihii lagu kala baxay waxaa ka mid ahaa un in si bisfula ama nabada in la ysugu wareejiyo awoodda dalka iyada oo loo raacayo habka dimuqraadiyadda ama doorashooyinka
goobjoogayaasha caalamiga ahaa ee yimid kana qayb galay si ay u kor joogteeyaan doorashooyinkii somalilan ka qabsoomay saddex iyo tobankii bishan waxay soo saareen war murtiyeed ama warbixin hordhaca oo ay kaga hadlayeen wixii ay la kulmeen ama ku arkeen maalintii doorashada anwar cabdiraxmaan warsame guddoomiyaha dalladda sonsaf oo ay bahwadaag ahaayeen kormeerayaasha caalamiga ah ayaan weydiiyey waxaan nuxurka warbixintani ahaa khadrow sidaad sheegtay dee goobjoogayaashii caalamiga ahaa dalka yimi oo ka koobnaa ilaa dhowr iyo siddeetan xubnood waxa ay soo saareen maalintii doorashada maalintii ku xigtay warbixin warbixintaasi waxay kaga warrameen sidii doorashada somalilan u dhacday sidai ay u qabsoontay inay ahayd doorasho xoryo xalaala inay ahayd doorasho si nabadgelyo oo buuxda u dhacday inay ahayd doorasho dadka somalilan ay fahmeen dimuquraadiyadda iyo nidaamka iyo sistamka loo codaynayo markaa runtii warbixin aada u ballaaran bay kasoo saareen inay somalilanna ku ammaaneen muxuu ahaa dimuquraadiyadda ka hana qaaday oo ay ugu horeysa arrimaha doorashooyinku warbixintaas waxaa kaloo ay ku sheegeen talabixinooyin ay kaga warramayeen mustaqbalka dhow haddii ilaha ilaa doorashooyinka soo socdana sidii kor loogu qaadi lahaa doorashooyinka iyo waxyaabaha waxyaabaha u baahan in laga in la in la improve gareeyo ama ama kor loo qaado runtii dee waxyaabahaasoo dhan waxay ahayd warbixin aad u muhiima inkastoo ay ahayd warbixin hordhaca oo ka koobnayd laba page oo ay muxuu ahaa soo saareen iyagu runtii kasosaf ahaana dee anaguna waxaanu soo saarnay warbixin muxuu aha hordhaca oo iyaduna laba page ka koobnayd warbixintaa waxaanu kaga waranay muxuha si ay doorashadu u dhacday nidaamkii ay muxuha la maray xeerarkii iyo shuruucdii dalka sida loo ilaalinayey iyo in dhammaan tobankii urur ee ku tartamayay saddexda xisbi in ay si fiican oo muxuu ahaa aada u qurux badan ay doorashada muxuu ahaa u raaceen xeerarka iyo nidaamyadii yaalay bulshada reer somaliland lafteeda iyo shacabkuna ay macnaha u codeeyeen si dimuqraadiya waxaa intaa dheeraa dee kolley waxay uga dhigan tahay somaliland maanta doorasho dee ma garanaysaa caalamka kuma jiiranayo oo beesha caalamku in badan wax laga qoray doorashadii somaliland ka dhacday oo ahayd doorasho isku sidkan oo ahayd doorasho madaxweyne la dooranayo xasaasiyadeeda iyo xajiimaynteedaba leh waxay ahayd doorasho runtii aada muxuu ahaa u qurux badan inta aanu ka observe garaynay ama aanu ka indhaindhaynay waayo saan horeba kugu sheegay dee saddex boqol oo goob joogay ayaanu geynay in ka badan muxuu ahaa goobaha codadka muxuu ahaa ee laga diibanayay marka runtii dee goobjoogayaasha maxalligina waxay soo gudbiyeen muxuu ahaa warbixin aada u qurux badan marka laga tago in yar oo dee incidental oo meelaha kala dhacaysa waxyaaba yaro dhacdhacdooyino aada u fudud oo aan saa usii weyneyn haddana guud ahaan doorashadu waxay u dhacday si aada iyo aada u qurux badan sida caadiga ah guud ahaanba lixda gobol ee somalilan waxaa ka howlgala islamarkaana doorasho kasta loo qaybiyaa xubnaha guddiga doorashooyinka oo isku baahiya mas-uuliyadna qayaxanna ku kala qaata gobollada si goonigooniya guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan axmed cismaan xasan oo isagu qaabilsanaa gobolka togdheer ayaa markii uu soo gebagabeeyey tirinta guud ahaan codadka degmooyinka gobolka togdheer iyo guud ahaanba gobolka togdheer waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo ammaanay cid kasta oo gacan ka geysatay qaybna ka ahayd habsamuu socodka tirinta codadka ee gobolkaasi
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka hore ilahay baa mahad leh mar labaad weyse wanaagsan habeen wanaagsan waxaa hadda noo soo gabagaboobay tirintii codadka xisbiyada iyo madaxtooyada ee gobolka togdheer kioo marka hore degmada oodweyne ay horay iyadu usii gudubtay ilaa hargeysa laakiin go-aankii guud ee gobolka ayaa saacadda iminka noo soo dhammaaday noo gabagaboobay alxamdulilah ilaahay baa mahad leh xarunta guud ee hargeysa oo insha allahu natiijada lagaga dhawaaqi doono marka laysku wada yimaado waxaan aad iyo aada ugu mahad celinaynaa shacbigii gobolka togdheer maxaan ku dhahdaa se nabadgelyada leh u codeeyey amnigoodana ilaashaday waxaan sidoo kale ugu mahad celinaynaa ururadii iyo axsaabtii tartanku dhex maray oo si hufan runtii noola shaqeeyay ka gomishan ahaan dhammaanteed waxaan leenahay aad iyo aad baad umahadsantihiin
gobolka awdal waa mid ka mida gobollada ugu ballaadhan islamarkaana degmooyinkiisu ay kala fog yihiin marka ay timaaddo codaynta ama qabashada doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa u qaabilsanaa xuseen cabdi cali xuseen badhaani markii uu soo gaadhay xarunta dhexe ee guddiga doorashooyinka somalilan kadib markii lasoo gebagabeeyey tirintii codadka kadib markii lasoo gebagabeeyey tirinta codadka heer gobol ee awdal ayuu la hadlay warbaahinta isagoo ku tilmaamay doorashadan ilaa iyo hadda halka ay marayso guul somalilan ay wada gaadhay
waxaan joognaa xarunta komishanka qaranka ee caasimadda hargeysa waxaa noo soo gabagaboobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhammaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dibudhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka awdal si fiican bay uga soo dhammaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka awdal ee lagu haya saylaac baki iyo booramo waanu soo gabagaynay xalay shacabka reer somalilan baa guulaystay waxaa guulaystay cid kasta oo doonaysay inay somalilan qaran jira oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaa noo qabsoontay doorasho hufan xor iyo xalaalah annagana ilaahay waa nagu xil tiray mas-uuliyaddii naloo dhiibay ee nalagu dhaariyey shacabka reer somalilandna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa wakhtigii uu sharcigu sheegay ee xeernaynta waan ku qoran kadib dhici mayso sidaa daraaddeed waxaa laga warsugo komishinka doorashooyinka qaranka gobolka awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sanaag oo ay joogtay commishaner faadumo iyo gobolka saaxil oo uu joogay commishaner ibraahim waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka sool gobollada kalena laga yaabo caawa iyo marood jeex guud ahaana waxaanu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishinka doorashooyinka qaranka oo ku dhawaaqi doonaa wakhtigiisii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxadda leh ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kaalina furnimaan ka geystay howlgelinta ballaadhan ee gees ka gees jamhuuriyadda la geenaya sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha komishinkaba waxaan kaloon u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyey karti dheeraada waxaa kaloon u mahadnaqayaa bulshada reer somalilan oo muujisay inay yihiin dadgeeya inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeya himiladiisa islamarkaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa welibana si xilkaasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codaynta ah islamarkaana ku dhiibta codkooda waxaa guulaysanaya somalilan guud ahaan waxaa guulaysanaya shacbiga goobta ah
doorashada madaxtooyada marka laga eego waxay tani noqonaysaa doorashadii afraad ee ay shacabka somalilan u dareeraan islamarkaana madaxweyne ku soo doortaan halka doorashooyinka golayaasha deegaanka wakiilada iyo xisbiyadana ay noqonayso doorashadii afraad taas oo ka dhigaysa ama macnaheedu yahay in doorashadani ay guud ahaan noqonayso tii siddeedaad ee shacabka somalilan hal cod iyo hal qof ay ku soo doortaan una dareeraan ha noqoto mid madaxweyne mid golo deegaan mid golo wakiileed iyo mid xisbiyo aqoon-yahan maxamed muuse ayaa bidhaamiyey muhiimadda ay shacabku ku leeyihiin hanaqaadka dimuquraadiyadeed ee somalilan tani walaal waxay ka dhigan tahay si aanbaqaadka hanaankii dimuquraadiyadeed ee somalilan ay ku caanamaashay saddex iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafo iyadoo doorashadii koowaad ee cod iyo qof ay somalilan ka qabsoontay sanadkii labadii kun iyo kowdii tanna ay noqonayso doorasho isdiidaad ee somalilan ka dhacda ahna tii afraad ee madaxtinimo ee somalilan ka qabsoonta oo ay dadku kusoo dooranayeen madaxweynaha shanta sane ee soo socota waxaana ay muujinaysaa horumar aada u ballaaran ee somalilan ka gaadhay doorashooyinka cod iyo qofka ah ee dimuquraadiga ah oo ay kaga horeyso dhammaan qaaradda afrika looroo karo guud ahaanba gaar ahaana geeska marka waa horumar aada u ballaaran oo ay xaqiijisay jamhuuriyadda somalilan waa xaqiiqdarow dadka reer somalilan sanadkan aad ayaa isha lagu hayay iyagoo taa ka duulanayana waxaad arkaysa iyagoo ammaanka shacabku iyagu laftigoodu xil weyn aada isaga saaray goobaha qaar oo goobtii walba saddex askari ka howlgelayeenna yacni kumanaan dada ama shan boqol oo qof goob ay ku qoran yihiin oo ay saf soo galeen waad garan karaysaa haddana dadku waxay ahaayeen qaar mas-uuliyad aaday saaray alxamdulilahi rabbi alcaalamiin lamana soo sheegin lamana diiwaangelin wax dhib oo ka dhacay maalintii doorashada waana mid iyada laftigeedu ku labaad oo xagga ammaanka ah oo ay gaadhay jamhuuriyadda somalilan
iyadoo guud ahaanba shacabka somalilan iyo dunidaba looga dhegtaagayo natiijada kama dambaysta ah ee doorashadii ka dhacday somalilan saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirno islamarkaana si joogtaa guddiga doorashooyinku ay ula socodsiinayeen hadba heerka iyo halka ay wax u marayaan shacabka somalilan waxaa sida ay ula muuqata ka hadlay oo v o da uga warramay ilaa iyo hadda sida ay shaqada u socoto guddoomiyaha sonsaf anwar cabdiraxmaan warsame
dhinaca ta natiijada hordhaca ah ee dadka mxua reer somalilan ama social media lagu faafinayo dee khadara waad og tahay oo komishinka doorashooyinka qaranku in badan bay ka hadleen oo ay yidhaahdeen muxuu ahaa waa mamnuuc in doorasho lagu shaaciyo social media ama saxaafadda dhexdeeda waayo doorasho muxuahaas natiijadaasi dee waxay khalkhal gelin kartaa bulshada iyo dadkay khalkhal ku ridi kartaa marka in badan bay ka digeen anagu qoraalaan kasoo saaray kasoon safo ahaan oo waanu ka dignay waxaana weeyaan natiijada rasmigii waxa weeyaan udeesaa uu ku dhawaaqayo komishinka doorashooyinku kadibna uu u gudbin doono maxkamadda sare haddii ilaha yidhahdo marka arrintaasi waa arrin aad muxuu ahaa muxuu ahaa looga hadlay oo dee magaranaysa beesha caalamka laftooda iyaga laftooda way ka digeen urura maxalli ahaan waanu ka hadlay commissionku wuu ka hadlay marka arrimahaas oo dhami dee waxa weeyaan si aan dalka khalkhal loo gelinin cid baa loo dhaariyey muxuu ahaa doorashada oo hadday dabcan komishanka doorashooyinka iyagaana leh mandadeka ama awoodda ku dhawaaqida natiijada doorashada taasi waa taa dee howluhu siday u soconayaan waxaan u arkaa un in muxuu ahaa ilaa hadda si fiican ay u socdaan codadkii tirintii ay gobolada badan soo dhammaatay marwadijeco u dambeeyey aan filaya in xalay lasoo gabagabeeyey salaasada ama arbacada mid ahaana komishanku uu ku dhawaaqi doono marka ilaa hadda sida ay wax u socdaan waxa weeyaan si aad iyo aad u qurux badan tirinta codadka gobolada iyo degmooyinka somalilan ee lasoo gebagabeeyey kuwoodii ugu dambeeyey xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaadheen sida uu xeerka doorashooyinka ee koob iyo sagaashan dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambaysa ee natiijadu ay ku soo ururto taas oo guddiga doorashooyinka somalilan ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada kumeel gaadhka ah sida xeerku uu dhigayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan muuse xasan yuusuf oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isagoo ay hareera taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda somalilan u qaabilsan guddiga doorashooyinka somalilan ee taski foroska loo yaqaano waxaana uu sheegay in gebi ahaanba tirintii codadka degmooyinka hargeysa oo ah degmada ugu codka badan iyo guud ahaanba gobolka maroodijeex taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee hargeysa iyo gabiiley oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyey laga faraxashay
iyadoo oo uu qaranku ku jiray laba maalmood oo madaxweynaha qaranku uu fasaxay haddana waxaanu door bidnay inaanu wadno hawshii commissionka laga sugayey iyadoo oo loo dhegdhigayey ku dhawaaqista natiijada doorashooyinka sida ay sheegeenba tiimkan taas foosku waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taaganna inaanu ku wargelinno degmadii ugu ballaadhnayd ama gobolkii ugu ballaadhnaa jamhuuriyadda somalilan uguna codka badnaa inuu caawa soo gabagaboobay oo ilaahay mahaddii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhammaaday waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer somalilan in dhammaan gobolladii jamhuuriyadda somalilanna ay dhammaadeen isugeynta codadka ee ay codeeyeen muwaadiniinta reer somalilan taasoo kasoo gudbay heerkii koowaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaynu u gudbi doonaa insha allah heer gobol iyo heer qaran oo aan wakti badan qaadan doonin weli waxaynu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee commishinka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyey xeer number ninety one twenty twenty three waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo commishinka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhacaha ee commisshinku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax allaaliya wixii cabasho ah ee daneeyaasha siyaasaddu ay ka qabaan la xaliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxaa ilaahay mahaddiisa ee xubnaha halkan taagan ee xilligaa u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeeggareeyaan nala muxuu ahaa ansixiyaan isugeynta heer degmo oo ahayd saddex boq saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatan goobeed ka koobnayd saddex boqol iyo saddex toddobaatan goobood oo degmada hargeysa ah taas oo run ahaantii wakhti dheer qaadatay ee ilaahay mahaddiina caawa noo soo gabagabowday waxaa isla caawana soo gabagabowday degmada gabiley oo ahayd labadii degme ugu dambeeyey ee inoo soo xarooda ma hadda ilaahay ka sokow waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada ciidamada qaranka kala duwan ee ilaa hadda heegan buuxag ugu jira sidii ay si nabadgelya ugu soo xaroon lahaayeen sanaaduuqdii iyo agabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii commisshonku uu howlgeliyey ee ka shaqaynayay doorashooyinka waxaanu leenahay berri maadaama oo ay tahay aaskii aas qaran waxaad naga warsugi doontaan insha allah hawsha aaska qaranku markay noo dhammaato fadlan waxaan idinka codsanaynaa dhammaan bulshada somalilan in natiijooyinkan iyo doroskan la wadaagayo laga warsugo komishanka doorashooyinka qaranka isku soo wada duub oo saddex iyo tobankii bisha noofembar doorashadii somalilan looga dareeray oo ay u astaysnaayeen amaba ay u diiwaan gashanaayeen dad ka badan hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof rasmi ahaanna weli aan loo ogayn tirada rasmiga ah ee codkooda ka dhiibtay doorashadaasi ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ku socotaa jawigii degganaa ee ay codbixintu ku bilaabantay kuna dhammaatay ilaa haatanna tirinta codadka la soo gebagabeeyey ee lixda gobol ee somalilan iyo degmo doorashooyinkeeduba ay ku socdaan si nabadgelyo ah deggan oo xasiloon waxaa keliya ee la dhowrayo ayaa ah in natiijada kumeelgaarka ah ay guddiga doorashooyinka ee somalilan ku dhawaaqaan sida xeerku uu dhigayo labaatanka bishan iyada oo sida ku cad xeerka doorashooyinka ee xeer koob iyo sagaashan ay natiijada rasmigaa ku dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee somalilan kadib marka ay u gudbiyaan guddiga doorashooyinku khadar maxamed cakuule v o a hargeysa